warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xihan war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaaladaa sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayooban acul baa loogu dawgalay
war hayo saaxiib maxaa cusub war booq iyo siyaasada isdiidan oo maxaa dheer kala dirid baa bilaabatay wallee horaa loo yidhi geedkii orod lagu koro orodaa looga degaa sabab kuwa ugu mushaarka badan ayaa ugu buuq badan
Thank you.
waa mahadsan tahay magaalada dhuusamareedda caasimada dowlad goboleedka galmudug saacadii hore kadib waxaa laba nin oo ganacsato ahay suugana looga yaqaanay magaalada dhuusamareed iyo deegaanada ku teersan didka labaa nina ganacsatada ee waxaa geysay dabley hubaysan oo ilaa iyo hadda heegtooda loo qoonin markaasna diri kadib goobtii ka baxsaday laba ammaanka qaybahooda kala duwan sida booliska iyo nabad sugidda ayaa soo gaaday goobtii fal ka dhacay ayagoo baaritaano arrintaasi la xiriira ka sameeyey walilaa hadda aysan ka soo bixinin faahfaahin rasmi ee la xiriirta dilka la nin iyo dadkii ka dambeeyey
waa gartay magacyada ragga dilka loo geystay
labada nin ee dhibka loo geystay allaha naxariistay ayaa lagu kala magacaabaa sheekh xasan diirshe cadde iyo sadiid tahliil waxayna ahaayeen ganacsato si weyn looga yaqaana magaalada dhuusamareed ee caasimadda galmudug oo muddooyinkii lasoo dhaafay ka ganacsanayay gudaha magaalada dhuusamareed suuqa bartamihiisa ayuu dad falkani ka dhacay nimankii falka geystayna goobta way iskaga fakadeen ciidamada booliska kuma sugnayn ama ciidamada amniga sugaya suuqa halkaasi ma joogin walow daqiiqado kadib markii falku dhacay ay meesha soo gaareen meydkii labada nin ee ganacsadaha la haysan ay meesha ka qaadeen ciidamada amnaanka qaybada kala duwan ama sugidii booliska saac kadib markii falku dhacay goobta soo gaara horena u meesha sugnay sidaas ayaa sahashay in nimankii falka geystay ay meesha iskaga baxsadaan waa gartay marka maxay dhacdahan salka ku heesaa baa laleeyahay ma eh, rag la tuhumayo eh, inay ka tirsan yihiin shabaab baa eh, weerarka geystay ma eh, waxay salka ku heesaa eh, arrimo aanuyin ah maxay hadalayntu tahay eh, haddii aanu xog ka heno
walow annaga aan la ogeynin haddana hadalhaynta dadku isla dhex marayaan isla xiriirinayaan aanan qabiil oo muddooyinka lasoo dhaafay ee ka taagnaa deegaano u timaada magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ee la xiriirinayo dhacdadan caawa dhuusamareeb ka dhacday
waa gartay eh, nolid haddii aad la hadashay eh, taliska booliiska magaalada eh, miyay wax kaaga sheegeen eh, haddii ay jiraan eh, rag weli lasoo qabtay iyo eh, kuwo la tuunsan yahi oo lagu raad joogo
xiriiro kala duwan aan la samaynay ee taliska booliska looma suuro gelin walow ee, mar kadib ee, falkaani dhacay islamarkaasina aan horey go-aan laga qaadan karin faahfaahinta taliska booliska uusan ka bixinin xiriiro aan la samaynay nooma suuro gelin waa waa gartay marka kadib dhacdada caawa waa sidee xaaladda magaalada gaar ahaan eh, goobta falku uu ka dhacay
Ee, xaaladda magaalada dhuusa mareeb caawa mid ee, laga dareemayo ee, geerida labada ganacsade ee magaalada dhuusa mareeb lagu dhex dilay ee, meydkii labadaas nin la dhaxaysa ayaa loo qaaday magaalada cadeedo oo ciidamo ka tirsan ciidamada dowladda iyo ee, gawaarida gajaasha dadega ee ambalaaska ay u qaadeen Ee, ilaa iyo haddana maamulka iyo laamaha amniga xog rasmi ee la xiriirta dalka lagu diray labada nin ee ganacsatada kama soo bixin dhowrkii maalmooda lasoo dhaafay waxaan ogeyn in deegaano galmudug ka tir waxaan ogeyn inay ka taagneed eh, colaad beeleed ee u dhexayso beelahooda dega deegaanadaasi marka miyay jirtaa dhacdo isla xiriirinayso colaad beeleedka eh, ka taagneed halkaasi iyo dhacdadan lasoo warinayo inay eh, caawa ka dhacday magaalada dhuusamareeb
waa mahadsan tahay annaga xogta saxda ah ee arrintaasi la xiriira ma aan hayno laakiinse guuxa dadweynaha ayaa dadku isla dhex marayaan in dhacdo ka taagan deegaanka xaran buure oo labadana ganacsadaha dhinac ay kasoo jeedaan ee dadka xaran buure degan dalka dhinac ay kasoo jeedo in aanooyin qabiil dad deegaankaasi ku dhintana la xiriirinayo maalintii ugu dambeysana dagaal kasoo cusboonaanayo oo shal ugu dambeysay deegaankaasi oo ku dhaawacmay guddoomiyihii ee deegaanka sidoo kalena uu ku dhintay mid kamida dadkii deegaankaasi ku sugnaa waa garta marka si guud haddaad noo soo koobto eh, xaaladda guud aha sawir aad ka bixiso ma wax howlgalaa oo caawa socdo miyaa jiro eh, xaaladda guud ee goobta eh, haddii aad sawir naga siiso ugu dambeyn
xaaladda guud ee magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug cawada waa mid laga dareemayo ee, saarsaanta colaadeed amase geelida labadaasi nin ee salaada maqrib kadib ayagoo goobtoodii ganacsiga jooga ee, falkaas argagaxa loogu geystay ee, hore ahaantiina ru- dhuusamareeb hore loogu abaran falalka noocan oo kale ah ee, laamaha amniga qaybooda kala duwan ayaa waa dadaalo lagu soo qabanaya dadka falkaasi geystay ee baaritaano kala duwan ee, iyo maamulka caasimada dhuusamareeb oo asna wada dadaalo kala duwan oo lagu yaraad joogo nimankii falkaasi geystay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug joogada caawa waa mid ka duwan joogadii hore
beelaha hawiye marka arrinta waxay ka taagan tahay meesha la yidhaha xanad buuro iyagoo marka arrintaas u asaas marka waxaan leenahay annagu dad muslim haddaad tihiin oo leen leeyahay oo islaan aad tihiin ee, dagaalkaas joojiya sababtoo tahay dagaal waxaa layidhi wiilku inuu ku dhinto mooyaane wiil kuma dhasho haddaada leena leeyahay oo islaan tihiin ee, waxaa ka dhacay maanta ee, meesha la yidhaha xanad buuro jadhuusan reeb in lagu laayo dad masaakiina oo bakaaradooda garanaya marka waxaan leeyahay dad niman muslimiintiin waxaa leena leeyahay haddii aan ahay boqorkiinii waxaan leeyahay dagaalkaasu ma fiicna wax la aada maahan looma socdo ilaahay haddaad taqaaniin dagaalkaa joojiye sidaas Waa- baan leeyahay waa waa gartay ee, maxay salka ku haysaa ee, xiisada xanabuura ka taagan
horta hadda meel eh, xiisadeedu ay ku hayso ma ma jirto oo walo loo raacaya ma jiraan waxa wey waa waa- waa hanoolaan hanoolaan wax layidhaha lasoo diray marka ma- haddii lasoo diro da- hanoolaantana waxa qofba qof la aadaa ama shayaadiinnimadu ay la aadaa inay qof nool oo gurigiisii jooga subaxdii inay ku bakalahaan ay weeye horta ku wara wax meesha ka socdaa marka waa ba- waa- waa waa oran maayo anugu waa wax haddeer socda ama hadhow socday waxaan leeyahay arrintaas arrin la qaadan kara maahan wax loo socdo maahan islaamnimada kuma jirto aakhira ma helin niman islaana haddii aad maba helin waxaan leeyahay ha la joojiyo dagaalka Waa- waxaan leeyahay dowladda galmudug oo meesha ka ka talisa waa inay ahayd arrintaas tallaabo sharciga ka qaada
waa waa gartay ee, waxaa nagu maqaalo ah in caawa magaalada dhuusamareeb dhacda ka dhacday ee, ee, iyaduna ay salka ku hayso ee, arrimaha ee, xiisada deegaanka xanabuura ka taagan oo laba nin oo ganacsadaha caawa magaalada dhuusamareeb ee, lagu dilay iyaduna ee, maxaad war naga sii kartaa maxaase ka jira warka sheegaya inay salka ku hayso arrimaha kale ee ka taagan deegaanka xanabuure
horta waxaa jirta laba nin oo shalay ku dhibatay xanambuuro kabacdina xanambuuro wax dagaal kuma dhiman labakaas udhusree bay joogeen niman ganacsada ay ahaayeen niman helidiin ay ahaayeen niman waxay ahaayeen dadka dadka loogu jecel yahay ah dadkaasu marka eh, waxaa ku dhacay waktigoodii ilaahay u naxariisto laakiin waxaan leeyahay waxaan leeyahay oo mar leeyahay oo laba leeyahay oo saddex leeyahay ha la joojiyo dagaal dagaalka ha la joojiyo dowladda waxaan leeyahay dee dadkaas maaragtay dadka ku dhintay gobolka gaduud khaasatan waxaan leeyahay adinkan baa laydinka rabaa subaxa saakaya nimankaas qolana ma aadin waa la yaqaan meeshay aadeen adinkaa laydinka rabaa laakiin hanan buuro meesha ka taagan oo aan oday lahayn oo dal- oo aan dhalinyaro lahayn oo qof kastoo soomaaliya ay rabto inay aado waxaan leenahay ilaahay haddaad taqaaniin oo islaantiin oo maanta aad aan faraya inaad ka jeeda xabadda marka markaad leedahay dowladda iyada ayaa laga rabaa maxaad ula jeedaa
hada dowladdu iyadaa baa dalka mas-uulka ah dalka marka haddii eh, qofkii mas-uul oo dalka ka saada isagan baa la sugaya marka waa sidaas wey waa waa gartay marka eh, xiisadan taagan eh, waxa ay sii maraysaa ama ay ku dhowdahay muddo toddobaad ah iyadoo aan ognahay in dhinacyaduna ay weli ay eh, dad iska dilayaan oo ay waxyeello isku geysanayaan dagaal uu jiro khasaaro dhimashay dhaawacyo marba lasoo warinayo marka eh, ma la oran karaa eh, waxa ay u muuqataa xaaladan in la yareysanayo oo sida ay ahayd inaanan lagaga falcelin
horta dalka dalka waxaa ka socdaa lira bilalaas hore oo cilliga godayo bilalaas hore marka waxay u jira xag buuro eh, afar kilomitr buu jiraa ayaguna ma degana qoladaana ma degana qoraadka ah waxaa degan qoladan kaloo yaranka ah taa marka la oran maaho lama oran karo xana buuro dartiisa da- da- dagaal ku socda ma ahan waxaa ku socda eh, waa rag la soo kidaystay oo dagaalka ku socda eh, xasha xaga shabaab oo kale matalan marka sidaas oo kale weeye waa dad awal, eh, ummadda rabe isku lugooyaan waa dad maarata anaa kaba ka iin qabo labada dhagood kuliga markaas yigo anaa rogi qabo maxaa saaga dhacaysa markuu qabto uu kugu ogi marka waxaan leeyahay maahan waa dad qaano waa eh, waa dad maaragtay ka soo jeeda da- da- dhinaca dhankaas shabaab marka wax kale ma lihi anigu waxaan leeyahay dagaalka hala joojiyo hala joojiyo aan leeyahay waa waa waa waayahay Eh, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo eh, waxaan ognahay eh, in marar kala duwan sidaan oo kale eh, deegaanadaas ay kaga dhaceen dirir eh, kala duwan oo eh, maleeshiyaadka eh, walaalaha ay halkaasi ku diriraya dhex martay iyadoo eh, horey xal loo kala dhex dhigay Eh, warar aanu helna waxay sheegayaan in eh, colaadan ay salka ku hayso cilbiyood ee laga dhisayay deegaanka ee xananburo la yidhaahdo oo ay maleeshiyaadka ee qaarkood ay ka hor yimaadeen marka ee, nin gobolkii ku sugan oo ee, odayna waa tahay ee haddii dadka aanaan ee, sawirka ka haysan si guud aad ugu sawirto ee, waxa la isku hayaa dhabtooda waxay tahay
dadka waxay soo ku hayaan waa xeel bilid wixii xeel biyood gooyi Mhm, alla qora laba xeel ay leedahay labada cawd waxay yidhahdeen qoladan xabi mayso mhm, maadaama marka saas ay yidhahdeen kuna xeel la yidhaahdo ceeb meesha ayay ka qabteen marka xeelkaas meesha la yidhaha laga qoraday balilaa soole mhm, xeelkaasna waa si- waa sidaa dartiisa loo qoday oo midkan maadaama loo diiday oo biyihii la diiday oo xitaa dad salaam oo magaalaba degan waxba aysan ka dhaxayn ayaa kuwaas qaasiyana anaguna eh, kaas baan qodanaynaa isla markii waxa la yidhi iyo maqodo karaana la yidhi marka sidaas dagaal ku dhacay sidaasna weeye mana ka badna marka intaa weeye waaya marka inta ee, dhinacyadu ay iska dileen ee, waxa aad ka ogtahay ee, intay gaarayaan khasaaruhu
Eh, halkan waa waxaynu maraysaa eh, nin hal- nin dhaawaa iyo nin dhintay waa dhinacan shaxan buuro laba nina dhusre barsiga wey waay ee, labadaas nin ee, ma marka laga soo tagaa labada nin ee caawa magaalada lagu dilay
taa waa labadaas nin oo caawa ah iyo nin iyo maaragtay nin dhaawac oo ahaa meesha la yidhaahdo xanan buuro waa gartay marka ma waxaa jira maleeshiyaad ishor fadhiyo mise waa ee, dhinacyo ee, mar- ee, b- isbeegsanayo oo dhacdooyinkan ee, awgeed isku beegsanaya
waxba meesha waa meel ciidan joogo marka ciidankaasu awba maysan dagaalka maysan qabin marka sidaas daawadeeda shalay soo baax soo yaaceen shalay xabada lagu riday xabadii shalay ku dhaameen labadaa nin marka sidaas ka dhaawacantay waxaa loogu aaray labadaa nin oo dhusnaan joogtay waa waa gartay marka ee, labadaas nin ee ee, caawa iyaguna dhuusamareeb lagu dilay ee, maamulka ee, galmudug iyo ee, dowladda federaalka haddii aad fariin u diri laheed oo ku aadan xaaladan ka taagan ee, magaalada
way hadda maamulka eh, galmudug hadda wax ka- ka qabanaya lama arko balse hadda haddii ay dhici lahayd in maaragtay galmudug eh, ma- dowla- dowladda federaalka soomaaliya in ciidan ka joogo waxaa dhihi lahaa war dhalintaa ku baxa haddii hadda la waayana waa sidii hore oo kale wax ku faa'iidaa male waa gartay marka ee, hadalkaaga waxaan u fahmay inaanay jirin wax rajaa oo ee, cid dhinacyadan ishaya si dhaawac ee, dhexdhexaad u noqon karta inaanay ee, deegaanku ka jirin
mama jirtaba marka noqonayso marka ma qaadanaysana ma jirto marka muxuu xal waxaa weeraray hadda ka hore la waayey marka maadaama sidaas loo waayey meelata waxna wax eh, ummada oo saa- saaxiib la ama ehela ama qaraaba oo kala celinaysaa labaad waa gartay marka ee, muxuu xal ku imaan karaa haddii aad ee, sheegayso in awood dowladeed oo dowladda federaalka oo dhinacyadan ka dhex- kala dhex jiri karta aanay jirin maamulka galmudugna aad sheegayso in dhinacyadan ee, uusan ee, dhexdhexaad u noqon karin sidaad ee, hadal ku dhigteen
dowladdu dagaal ku maqan tahay dulgeedoo dhanba uma joogaan marka inta dagaalka ka soo baxaan eh, dadka ayagu- eh, ade- dadka kale kusoo laaban maayo waa gartay marka sidaas awoodooda weeye way xiisadahan ka taagan ee galmudug ee ee beelaha walaalaha ee gobolka wadadega ee u dhexeysa ee, saameyn intee laeg bay ku yeelan kartaa dhinaca kale ee dagaalka ee dalka ka soconayo
mayda ma jirto sababtoo tahay dee eh, iyaga laftigeeda dhus- dhushkaro badan ay ka taagan tahay marka ma jiraan qolaha dagaalka uu ku yeelanayo eh, ma jirto
Ee, waa iyaga diin iyaga dhinac
waa gartay waaya ee, fariintaada kugu dambeyso
maya furunteeda waxay dambaysa wuxuu yahay warame dad islaan haddaa tiyo leena leeyahay marka horena waa inay tii hore oo maarta guushii hore anaa dhigay haddana waxaan leeyahay guushiina aan dhigaya in reyaalo nabadda iyo wada noloshaa kusoo laabtaan leey daabaan leey waaya aada kugu mahad celinaya boqor ee, cabdi axmed cali
haye wayo walaal
caruurta maanta markii ay dhashaanba waxa ay ku oyayaan magaca caanaha ay ugu jecel yihiin waan maqlaaye manaas siibuu ku leeyahay nutri baby wuu ku oynayaa nutri baby waa caano noocee ah waa caanaha labaad ee naaska ku xiga kana gara magacoodaba inay yihiin kuwa ugu nafaqada badan uguna habboon cunug kasta oo dhashaa in naaska loo raaciyo
anugu caanaha ka soo dhex bartay caloosha hooyadiis iga dheh intaan dhalin ka horan ku ducaysan jira cunugayga inuusan makace makore alla iiga dhigin bababa ducoowi ilaahay ka aqbala iga dheh nutri baby waa ku bilow cunug kasta marka uu dhasho ilaa uu ka gaaro lix bilood lix bilood ilaa iyo labayo toban bilood waxaadna ka helaysaa dukaan kasta iyo farmashi kasta oo kuugu dhowa ee hooyo la sii naaskaaga adna aabbo biilka guriga ugu dar waa nafaqo buuxda oo caano ah al ricaaya kaamil ah nutri baby caanaha keliya haysta shahaadada midooda yurub shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebookcom hormud hormud for g l t e yaa waa dheeftaasuya ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
subersin design design daabacaad kuleh sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfanad qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersin design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersin waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeya wada dhijitaal ah subersin brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersin brenter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersin dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg waya shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuuradhay ka daabacdan subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraqdigaaga jumbo maraqdigaaga jumbo mar inay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacaleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragtin
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan ilowday soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo ciidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaga uun maanta noo qoosha muufadaan ku cunay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carabta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ekis hotel amiira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astaan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaada intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simikaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo io dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega io dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal
simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysay
oo musaalaxa laga hadlayo waxaan rabaa in beri musaalaxadeenu qeybo badan bay noqonaysaa oo dee inagu waxaan nahay mujtamac burburay oo dawladdii ka duntay oo deedna qabiil qabiil u dagaalamay oo deedna raba inuu dib usoo laabto marka musaalaxada ay la tahay qabiilka ah iyo qabaa-ilka soomaalida musaalaxadooda waxaan filayaa inay tahay musaalaxad iska fudud oo la fahmi karo waxaana u malaynayaa qabaailka soomaaliyeed maanta dhib weyn ma dhexyaan weligood way islayn jireen waa dagaalami jireen waa haddana waa ka wada fadhiisan jireen odayaasha iyo culimada iyo baa iska waa laga heshiin jiray haddana weli waa sidii un sidii baa looga heshiiyaa way dagaalamaan biyaha iyo ceelasha iyo cawskay ku dagaalamaan haddana way iska heshiiyaan culays badani kama jiro waa midaas laakiin midda dhibku ka jira waxaa weeye dawladdii inaga duntay sen usoo ceshanaa seen dawlad u yeelanaa qaabkay noqonaysaa dawladdaas saynu u wadaagnaa saynu wax u wada yeelanaa saynu bowerkii awoodda u wada yeelanaa saynu awoodaha u qaybsanaa waa middaa midda oo muhiimkaa oo ay tahay in focuska la saaro waana midda ay siyaasiyiintu kasoo gelayaan mar walba iyo culimada iyo dadkao dhan waxaan filayaa middaas waxaa aas-aas u ah inay dadku ku heshiiyaan document dastuur loo yaqaan dastuurkaas in lagu heshiiyo dastuurkaas in waxooda ay ku qortaan ay ku heshiiyaan waxaasoo dhani meeshaasay ku jiraan sidaasaa waxaa loogu bixiyey dastuurka waa heshiis bulsho marka bulshadu inay ku heshiiso oo aan dastuurkaas lagu heshiiya loo baahan yahay annagu muddo dheer dastuurkeenu waa qabyo qabyada wax uu yahayna dastuurkeenna waa waxaan u malaynayaa haddii laba isbuuc meel la fadhiisto waa la dhammayn karaa waxaa la sameeyey models options option one kan tanna way noqon kartaa tanna waa laga dhigi karaa tanna waa laga dhigi karaa wax walba saddex buug baa laga diyaariyey oo options waa lasoo dhamaystiray laakiin maxaa loo geli waayey qodobo dhowr ah oo iska culus ayaa laga cabsaday oo hortaagan in dastuurkaasi dhammaystirmo qodobadaasa hortaagan qodobadaasna waa qodobada ay ay haantu ka tolmayso waaye oo dadku ay siyaasadda ka hadlaya waaye waa qodobada rasmiga ee siyaasadda iyo dowladnimada ka hadlaya oo waxyaabaha la isku khilaafsan yahay ka hadlaya markaasaa waxaa la yidhi war qodobadaasi waxay u baahan yihiin in horta siyaasad lagaga heshiiyo oo yaa kaga heshiinaya madaxda dowladda federaalka ah iyo madaxda dowlad goboleedyadu waa inay fadhiistaan oo kaga heshiiyaan marka mar walba waa kaga heshiin waayeen mar kasta kagama heshiiyaan kagama heshiiyaan way sii soconaysaa qolaa tegaysa qolo kalaa imaanaysa way sii soconaysaa qolaa tegaysa qolo kalaa imaanaysa qoladaasina way ka cabsan annagu waxaan isnanayay waxaa weeye mararka qaarkood waxaa loo baahan yahay in geesinimo la qaato haddii aan si geesinimada aan mararka qaarkood go-aanada loo gaarin oon la isu tanaasulin oo aan la dhaqaaqinna meeshaan baa la taagnanaya marka wakti ma jire waxaan dhahnay aan inagu bilowno waa bilownay runtii waa waa kasoo hadalnay amniga seebuu noqonayaa seebuu federaalu noqonayaa nooceebuu noqonayaa ayaan ka hadalnay waa ku wada heshiinay dhammaantayo iyadoon waxba naga maqnay dadkii loogu talagalay inay arrintaas siyaasaddeeda ka hadlaan waxaan runtii ka wada hadalnay awoodaha power allocationska waxaa la yidhahdo seebay noqonayaan waxaan ka hadalnay dhaqaalaha seebuu noqonayaa waxaan ka hadalnay sidee buu noqonayaa nidaamka xukunka seebuu noqonayaa doorashooyinku seebay noqonayaan waxyaabihii noocaas ahaa wey marka markii ugu dambeysay eenu ka hadalnay nidaamka xukunka waxoogaa yar buuq baa bilowday waxayna ku tusinaysaa in la dhaqaaqo oo la dhaafo meesha laga gudbaayey waxaa waaye waa arrin aada muhiim u ah maadaama ay muhiim tahay marka waa fool marka marka ugu dambeysa way xanuun badan tahay marka waa la isku hahayn dabcan mar kasta waa la isku hahaynayaa laakiin anaa aragtideedu aan qaadanay waxaa weeye waan ka fiirinay maxaa dadka isku soo dhaweyn kara maxaana khilaafka madaxda sare yarayn kara intaas labadaas qodob khilaafka madaxda sare maxaa yarayn kara weligeed soomaaliya waxay soo ahayd laga soo bilaabay lixdankii muddadii ay civilianku xukumayeen waxay ahayd nidaamka baarlament yani isku isku dhaf barlamentarian saxna ma aha presidential waxa la yidhahdo saxna ma aha nidaamka talyaaniga u eg oo hybrid la yidhaahdo isku jira ayuu ahaa kaas oo keenaya marka mar walba in la isku dheganaado oo khilaaf jiro oon dhinaca loo kala dhicin la iska lusho marka waxaan dhahnay war kan sidan inaguma anfacayo barlamentarian purena ma aha presidential marka anigu presidentialkaan nidho kana ron aanu kan aadno madaxweyne la doorto iyo madaxweyne ku-xigeen aan halkaa aadno si waddanka uu u yaraado suldadiisa tanfiidku aysan u noqonin suldo is-hayshaysata oo oo maaragtay annagu shaatigaas maanaan tolanin iskuma qiyaasin go annagaba mabahaba dadadka naga dambeeya iyo meelaas xaggaas ha aado laakiin inay sidaas noqoto ayaan anagu aragnay waxaan u aragnay inuu khilaafku yaraanayo midda labaadna waa midka ah in xisbiyada la yareeyo oo laba xisbi marka hore cid waliba xisbigay rabta ha samaysato laakiin marka ugu dambaysa in criteria la dejiyo ay qasab noqonayso inay laba xisbi isugu imaadaan si dadka wax la isugu daro soomaalida haddii kale mid waliba lax orgi ri geel reerkooda magac sumadii reerkooda u samaysanaya deedna wax dadkani ay isu yihiinba ma dhacayso federaalku weyna sii kala fogeeyey haddii aan haddana dhahno siyaasadda kalena aan noocaa samayno way sii fo- kala fogaanaysaa jilib waliba xisbigu isugu tegayaa marka dadkooda qof walba qof wax u ah ama qof wax isugu darsan maba jiraba marka waxaan dadka soomaaliyeed ah wax isugu darno siyaasadda isugu darno wax isla yeeshaan qofba qof dependent ha ku noqdo oo ha u baahnaado si ay u noqoto in qofku ka kismaayo joogaayey uu ka boosaaso jooga ka kambeyn gareeyo ka eh, hargeyso joogaayo uu ka kambeyn gareeyo midka eh, baydhabo jooga dadka yan wax la isugu qoosho oo wax la isugu daro waxay keenaysaa inay wax wada yeeshaan inay walaalo noqdaan iyo midnimo marka waxaan annagu axsaabtii iska annagoo tajribo horena ka faa'iidaysanayna inaan axsaabta farxa laga qaadin oo ay ay noqoto axsaab kooban oo oo oo maxaan ku dhahaa adduunyadana waan fiirinaynay oo dhinac badan baan ayaan ka eegaynay intaas oy tahay haddana baarlamaanka ayaan u gudbinay oo iskale doodeeda iyo final wordka ama hadalka ugu dambeeya ayakaa ayaa leh waxaan rajaynayaa in ay nala qaataan aadaan aan aan uga codsanaynaa Eh, oo ay meel mariyaan si ummadani ay documentigaas ugu heshiiso oo u noqdo d- dastuur daa'ima because waddankan haddii la yidhi dayntii baa laga cafinayaa haddii la yidhi cunaqabataynta hubka naga qaad aan leenahay maalin walba haddaan rabno inaan amnigeena la wareegno haddaan rabno inaan ummad keligee taagan noqono dowlad dhan oo haddana constitutionkeedu uusan dhammaystirnayn dee dowlad maba noqonaysa weli weli meel baana dhiman marka wixii kaloo dhan kasoo shaqaynaya constitutionkii baana hor yaallaya constitutionka waxaan u baahannahay inaan dhammayno marka waa qayb weyn oo musaalaxadan ka mid eh waxaan u baahannahay culimmadu inay qaybteeda iyadana ka qaadato taas marka waa qayb qaybta kale oo aan rabo inaan xuso waxaa weeye soomaaliya waxaa abuurmay laba mujtamac baa abuurmay oo u baahan in la heshiisiyo laba mujtamac shan iyo toban sano lix iyo toban sano toddobiyo toban sano bulshadii ku hoos noolayd khawaarijta iyo bulshadii xorta ka ahayd isku mid maaha waa laba bulsho oon isgelayn oo kala shakisan marka waxaa loo baahan yahay in la heshiisiyo baa loo baahan yahay waa laba bulsho meelaha qaarkood eh, niman odayaalaa tegey meelaha laga xoreeyey khawaarijta dad soomaaliyeed baa loogu tegey marka dadku marka ugu horeysa aad u tagtaan aadan yamaal baan tagaano iyadoo saas xabadii fi- kasii dhacayso taqriiban aan maqlayno oo dee markaas laga bixiyey nimankii marka dadkaan u tagnay Eh, odayaal baa fadhiyey odayaasha marka nin waxaa jira hadduu odaygu damco inuu yar oday aada u ciloon weeye odayaasha marka inay iska sii daayaan way jeclaan lahay wixii qabsaday iyo dhibaatadii qabsaday marka markuu oday hadlo nin oday aho waxaa jiray waxoogaa wuu u iljabinayaa aamus buu leeyahay wuu aamusinaya marka markaad aragto way didsan yihiin waa shaki baa ku jira marka nin baan u dira waxaan ku ninka odayga ma nimankiiba mise eh, bal naga soo hubi mise mise wax kala haya marka wuu soo sibuu usoo xansaday oo uu soo arkay oo wuxuu ninki maya wuxuu yidhi nima waad naga tegaysaan deedna nimankii baa noo iman wayna laynayaan waxaan rabaa marka odayaasha masaakiinta inayna talax talax tegin oo is oo isna aada isu furfurin dii kale meesha marka nin baa marka wuxuu yidhi eh, meeshaas ma hayni meel kale ahayde wuxuu ku yidhi eh, bal annaga seed noo aragtaan adii odayaashii way iska xishoodeen waxay yidhahdeen nimay waxba laydin yeeli maayo waxaan rabnaa bal inaan ogaano seed noo aragtaan waa dad aan shabaab ahayn dadkaas ma aha nimankaas kamid maaha waa shacabkii caadiga aha nin baa wuxuu yidhi ma lai ballan qaadaya inaan waxba la yeelayn waxba ka dhalanayn wax consequence ah ma lalayn ballan wey ani waxaan idin arkaa inaad gaala tihiin Anu- anu saasaan idin arkaa inaad gaala tihiin ayaan idin arkaa ninkaas kama tirsana ururkaas qoladaas ma aha khawaarijta kamid ma aha eh, wadaad ma aha waa nin bulshada ka tirsan oo caadi iska ah oo oo magaalada jooga marka ninkaas wuu ku dhawaaqay oo geesinimo buu yeeshay inta kalena waa sida waxaa marka rabaa bulshadan marka oo idinkaan halkan fadhiya iyo bulshadaas in la isu geeyay rabaan heshiisiin bay u baahan yihiin marka gaaladu waxay yidhahdaan trauma healing iyo waa dadka in wax laga guray u baahan yihiin waxoogaa marka annaga culimadeena waxaan rabnaa dariiqadeena caadiga ahayd culimadeena unbaa waxaa daweyn karta intay tagaan oo la arko bulshooyinkaas in la muxaadareeyo la daweeyo lala fadhiisto caqiidada ay ka bukaan oo dhaawac baa laga gaarsiiyey caqiidada in laga daweeyo u baahay because caqiidadoodii baa dhaawac haddii lagugu wado shan iyo toban sano waa gaal waa gaal waa gaal waa gaal waa murtad waa murtad waa murtad dee adigana meeshii kale maadan tegin qofkii war uma haysid inuu murtad yahay iyo in wuxuu sheegayo marka ugu dambaysta kolley qayb weyn ama percentage weyn oo adiga fahamkaaga ah waxaad ku qaadanaysaa waxa uu qofkan sheegaya inuu wax yahay. waxaa kaaga daran ninka waxa akrinayaay aayado qur'aana iyo axaadiis buu akrinaya shakli culimuu leeyahay waa nin culimo ah dhinaca marka laga eego marka innaguna dad muslimiin aan nahay oo culimada waan dhegaysanaa warkooda therefore dadka laga xoreeyey oo la la gaar tiro ahaan aan ka yarayn saddex milyan oo qof oo soomaaliyeed waxay u baahan yihiin in dib u heshiisiin la sameeyo oo ayaga iyo bulshadii kale la isdhexgeliyo oo la aaminsiiyo oo loo sheego inayna dadku gaalo ahayn ay walaaladood yihiin ay muslimiin yihiin oo caqiidadoodu sax tahay oo ayagaa wax ka qaldan yihiin iyo kuwii wax u sheegayba marka inay soo saxaanay u baahan yihiin waa qayb ka mid a ayadana musaalaxada weyn ee meeshan maadaama musaalaxa la yidhi culimada aan ka rabno inay dib u egaan ama ay hoos u egaan aan ka rabno waay waxaan rabaa inaan warkayga kusoo duuduubo aan kusoo gebagabeeyo culimada waa indhihii ummadda waa caqligii iyo maskaxdii ummaddeena weye waxaan ogahay duruufta jirta waxaan ogahay dhibaatada jirta waxaan ogahay in qaar badan la laayay waxaan ogahay in qaar badan la hadiday sidaas oy tahay haddana waxaan aniga aaminsanahay inay lagama maarmaan tahay inay ama qori ha qaataan ama sidooda ama iska dhindhintaan waxaa la rabaa oo culimadeena la rabaa culimadeena la rabaa roolkooda inay qaataan cid kale oo roolkaas ciyaari karta ma leh cid kale oo geli kartana ma laha roolkaas ugu weyn ayagaa iska leh ayagaana ka sugaynaa markii aynu marka cadowgaa iska qabanno markii aynu midnimadeenna aynu xoojisano markii aynu dhaqaalaheenna kor u qaadno markii aynu jahliga iska tirtirno markii aynu noqonno ummad haybad leh markaynu aynu ciidankeenna xoojinno awooddeenna difaac iyo awooddeenna caskari markii aynu aynu ku kalsoonaanno oo dalkeenna aynu difaacanno markaasaynu qudus xoreynayna markaasaynu wax u taraynaa laakiin hadda wax alla waxaan u taraynana maleh waan u ducaynaynaa innagana waan ducaysanaynaa dhammaantana hadda dhammaanteenna waxaa waajib inagu ah inaan dee la damqano walaalaheen ayaguna wayna la damqadaan aada iyo aadaad mar kale iyo mar kale u mahadsan tahay doctor adiga iyo tiamka markaska mar kale runtii waan idin ammaanayaa waxaanan idin rajaynayaa guul haddii ilaa idhaahdo shirkana waa idin furan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waa hagaag dhegeystayaal guud ahaana intaas ayaan jeclaa inaan kusoo gabagabeeyey barnaamijka wareegga wararka dalsan farsamada axmed jaaji ayuu ahaa aniguna waxaan ahaa cabduqaadir cusmaan indhow tan iyo kulanti dambo nabadgelyo